بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tobannaan ka mid ah askarta iyo ciidanka yahuudda oo lagu dilay dagaallo ka socda magaalada khaza iyo shacab fara badan oo ku shahiiday duqeymaha baalnimada leh ee yahuuddu ay geysanayaan dowladda maraykanka oo sheegtay inaysan marnaba oggolaan doonin in kooxaha muqaawamada filistiini ay ku guulaystaan dagaalka magaalada khaza ciidanka maraykanka oo sheegay in gentaallada ridada dhexe ay geyn doonaan badda baasifika iyo xiisadda u dhexaysa shiinaha iyo maraykanka oo sii xoogaysanaysa waa sidee xaaladda magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan waddanka afghanistaan keedad hor leh oo dhanka shidaalka ayaa laga helay iyadoona la daahfuray ceelal markii ugu horraysay shidaalka soo saaraya qodobadaas wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka waddanka afghanistaan waxaa ka socda horumar dhan walba ah oo horseed ay u tahay imaaradda islaamiga ah si lama filaan ah ayuu afghanistaan u noqday mid ka mid ah dalalka ugu badan ee leh keedadka shidaalka marka laga hadlayo waddamada dhaca bartamaha aasiya wararka ka imaanaya afghanistaan ayaa sheegaya in baaritaanno cusub oo laga sameeyey gobollada waddanka lagu ogaaday in dalkan ay dhex eegaagaan kumanaan kun oo trilyoon nafto iyo gaas ah durbadiina waxaa bilowday in celo laga qodo goobahaas si shidaalka loo soo saaro shirkada ka shaqeeya arrimaha sahminta kheyraadka dabiiciga ah oo laga leeyaha waddanka shiinaha ayaa qandaraas lagu siiyey inay soo saaraan shidaalka afghanistaan dhex eegaaga gobolka serbol ee afghanistaan ayaa laga helay ceelal waaweyn durbadiina waxaa bilowday in naftadii la soo saaro munaasabad weyn ayaa ka dhacday buuralida serbol waxaana daaha looga feedayey keedadka waaweyn ee shidaalka mandiqadda iyadoona durbadiiba la hirgeliyey warshado lagu sifeeyo shidaalka cayriin almulax cabdulqani baradar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda islaamiga ah ee dhanka dhaqaalaha iyo shihaabudiin oo ah wasiirka macdanta iyo batroolka imaarada ayaa ka qayb galay munaasabadii lagu soo saarayey shidaalka wilaayada serbol ugu horreyn baradar ayaa sheegay in afghanistaan laga helay in ka badan toddobiyo toban ceel oo isugu jira kuwa naftada iyo kuwa gaaska dabiiciga ah arrinkaas oo dalkan siinaya awood dhaqaale oo aad u xoogan да где вилаята пара чикам зурияти هغه عام المنفعه خدمات اول باید دوی ته وړاندې شي اول باید دوی ته وشي نور الحمدلله د اقتصاد په لحاظ باندې د افغانستان د اسلامي امارات ugu horeyn waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan mashaariic dhan weliba ah ugu horumarin lahayn wilaayada serbol allamahadiis imaarada islaamiga ah ee afghanistaan mashaariicdaas waa soo gaarsiisay wilaayada نورم ډېرې پروژې دي د هغو څخه موږ انشاءالله استفاده کولی سو shihaabudiin darawar oo ah wasiirka macdanta iyo shidaalka ee imaarada islaamiga ah oo ah ninka mas-uulka ka ah iktishaafka kheyraadka dabiiciga ee afghanistaan dhex cigaaga ayaa sheegay in guumeystihii maraykanka ee afghanistaan haysay laba iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay uu sabab u ahaa dib u dhaca dhaqaale ee waddanka iyo fakriga ku habsaday bulshada waddankaasi wuxuu ballan qaaday inay sii wadi doonaan dadaalada lagu soo saarayo kheyraadka dhulka ku duugan oo malaayiin qof afghaaniyiin ah ay ka baahan yihiin که امروز شاهد یک نمونه ترقی وطن خود هستیم الحمدلله که یال به حوزه آمو
waa galad uuna siiyey allah subxaanahu wa tacaalaa in waddankan uu cagta saaray dhabbihii aan ku horumarinaynay alle mahadiis dalkan wuxuu maanta ku dayasho u yahay dalalka kale maanta waxaan joognaa munaasabad kale oo lagu furayo ceel cusub oo nafto ah waxaan dareemaynaa inaan gelayno suuqyada shirkadaha waaweyn ee soo saara naftada sida sacuudiga iyo kuweyt insha allaah wakhti dhow waxaan soo saari doonnaa si maalinle ah nafto dhan kun tan ما داخل می شویم این طور تصور می کنیم که ما در کویت از هزار تن روزانه استخراج ما و شما بالا می شود toddoba tobanka ceel ee ku yaala waddanka afghanistan waxaa ku jira in ka badan laba dhibic sideed milyon trilyoon mitir cubic shidaal ah waana keedad aad u badan marka loo eego dalalka mandiqada dhaca imaaradda islaamiga ah oo weli aan saddex sano jirsan ayaa ku guulaysatay inay sugto ammaanka kadibna wax ka qabato mashaakilaadkii ugu muhiimsan ee bulshada kuwaas oo kale ah dhaqaalaha iyo halista muqaadaraadka waddanka afghanistan waxaa laga helay maadada loo yaqaano lithiw oo muhiim u ah isticmaalka bateriyada caalamka iyo gaadiidka ku shaqeeya korontada afhayeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta afghanistan ayaa muslimiinta caalamka ugu bishaareeyey inay wax ka bedeli doonaan xaaladda dhaqaale ee bulshada kadibna shidaalka dibadda ay u dhoofin doonaan
والشركات وأن يستثمروا كما تعرفون أن أفغانستان كانت تعاني في القديم من ال- من الأمنية والوضع الأمني كان غير مستقر في أفغانستان وكان هنا حكومة فاسدة فاشلة عميلة وكان هناك قوات الاحتلال بعد shirkadaha ayaa bilaabay inay maalgashadaan waddanka sida aad og tihiinba afghanistan muddo sannado ah wuxuu ahaa dal uusan ammaankiisu degganayn dalkan waxaa horey ugu jirtay xukuumad dabadhilif musuq maasuq badan waddankana gumaysi ayuu ku jiray kadib markii ay imaaradii islaamiga ku guulaysatay inay dalka xorayso waxay dhidibada u taagtay nidaam islaami ah waxaana xuroobay dadka iyo dalka xukuumadda islaamiga waa mid xor u ah qaraaraadkeeda waxaa la gaaray wakhtigii aan si quman ugu faa'iidaysan lahayn khayraadkeena dabiiciga ah sida gaaska iyo macdanta anigoo ah afhayeenka wasaaradda macdanta waxaan xaqiijinayaa inaan haysano in ka badan saddex tilryoon oo khayraad rabbaani ah فوز الإمارة الإسلامية وإقامة إمارة إسلامية نحن لدينا الآن بلد حر مستقل وحكومة مستقلة قراراتها بيدها آن الأوان أن نستغل آه، ثرواتنا سواء كان آه، بشكل المناجم أو سواء كان آه، بشكل الغاز أو بكل نحن لدينا أكثر من ثلاثة تريليونات من المعادن والمناجم ثلاثة تريليونات أكثر من ثلاثة تريليونات بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamul yom ayaad dhegeysanaysaan iminka ku soo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaab aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur gaadiid ayaa ka dhashay howlgalka miin ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kaasi oo lala beegsaday kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan murtadiinta maali mujaahidiinta nusratul islaam waxay shaaciyeen in weerarkan dhabagalka ah oo ka dhacay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka maarja iyo kaalfaro ee dalka maali ugu yaraan shan askari looga dilay ciidanka riddada ee maali mujaahidiintu waxay sidoo kale xaqiijiyeen in howlgalkan kamiinka sidoo kale lagu gubay saddex ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ay wateen maleeshiyaadka xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay bomaako howlgalkan kamiinka ah ee lala beegsaday ciidanka dowladda riddada ah ee maali ayaa qayb ka ah howlgallo xiriir ah oo ciidanka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ay la beegsanayaan maleeshiyaadka dowladaha dawaaqiidda ee ka dhisan galbeedka qaaradda afrika iyo ciidanka murtasaqada ah ee fagner maleeshiyaadka maamulka gumaysaha yahuudda ayaa soo bandhigay magacyada iyo darajooyinka ay wateen qaar ka mid ah saraakiishooda sarsare ee lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa gaar ahaana iska horimaadyadii ka dhacay marinka khaza toddobadii bishii oktoobar ee ayna dhaaftay tirakoobkan waxaa ku xusan in saraakiisha laga dilay maamulka sahyuuniga afar ka mid ah ay wateen darajada korneyl halka lix kalena ay wateen darajada gaashaanla dhexe liiska saraakiisha yahuudda looga dilay howlgalka duufaanta al aqsa ayaa u dhignaa sidatan korneyl asaaf xamaami oo ahaa kow iyo afartan sano jir yuhuudda ugu magacoonaa taliyihii guutada koonfureed ee marinka khaza waxaana sarkaalkan la dilay toddobadii oktoobar waxaana meydkiisa gacanta ku haya kooxaha wax iska caabinta filistiin kornel yonatan simbag oo afartan iyo laba sano jir ah ahaana taliyaha guutada naxal ee maamulka gumaysaha yahuudda kaasi oo lagu dilay dagaal ka dhacay meel u dhow karam abusaalim kornel leon bar oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa qaybta daanta galbeed ee ciidanka yahuudda ayaa sidoo kale ka mid ahaa saraakiisha laga dilay yahuudda kornel rawci yuusuf oo ahaa afartan iyo afar sano jir gaashaanla dhexe sahar siyoon makhluuf oo ahaa soddon iyo saddex sano jir kuna magacownaa taliyaha isgaarsiinta guutada khaza gaashaanla dhexe yonatan tusuur oo soddon iyo saddex sano jir ah oo ahaa taliyo guuto oo ka tirsan liwaa'a buuraha juulaan ee maamulka yahuudda gaashaanla dhexe iliginsabag oo afartan iyo laba sano jir ah kaasi oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka badda ee maamulka yahuudda gaashaanla dhexe alim cabdulaahi oo afartan sano jir ah ahaana taliya ku-xigeenkii guutada soddonaad ee maamulka sahyuuniga waxaana sarkaalkan lagu dilay xadka lubnaan gaashaanla dhexe midam oo ahaa soddon iyo shan sano jir kana mid ah saraakiisha taliska koonfureed ee maamulka gumaysaha iyo gaashaanla dhexe salmaan xabqa oo soddon iyo saddex sano jir ah ahaana taliyaha guutada konton iyo saddexaad ee yahuudda waxaana sarkaalkan lagu dilay dagaal ka dhacay waqooyiga marinka khaza dhanka kale waxaa lasoo bandhigay khasaaraha ka dhashay duqeymaha wuxuushimo ee ciidanka yahuudda ay ka geysteen marinka khaza tan iyo markii ay yahuuddu bilowday majaasirta ka dhanka ah reer khaza muddada konton iyo toddobada maalmood waxay ciidanka yahuuddu geysteen in ka badan kun afar boqol iyo konton xasuuq waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday in ka badan shan iyo toban kun laba boqol iyo toddoba ruux oo filistiiniyiin ah waxaana lagu laayahay duqeymahan in ka badan toddoba kun iyo shan boqol waxaa sidoo kale xasuuqyadan ku dhaawacmay in ka badan afartan kun lix boqol iyo konton xubnood haddii aan kala qaadno shuhadada lix kun saddex boqol siddeetan iyo toddoba ka mid a waxay ahaayeen caruur afar kun laba boqol konton iyo toddoba ka mid a waxay ahaayeen haween laba boqol iyo siddeetan ka mid a shuhadada waxay ahaayeen bahda caafimaadka ee khaza kuwaasi oo ku howlanaa badbaadinta dadka la gumaadayo lix iyo labaatan ka mid a waa qeybaha debdemiska iyo kooxaha dadka ka soo saara burburka hoostiisa iyo toddobaatan iyo lix wariye xarumaha uu burburka soo gaaray boqol siddeetan iyo kow ka mid ah waxay ahaayeen masaajid boqol iyo saddex ka mid a waa xarumaha danta guud laba boqol lixdan iyo toddoba ka mid a waa madaaris guryaha burburay waxaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan saddex boqol oo kun oo guri boqol iyo soddon ka mid ah dhismayaasha burburay waa cisbitaallo iyo xarumo caafimaad iyo konton iyo lix ka mid a gaadiidka ambalasta wasiirka difaacaya dowladda maraykanka lloyd astin ayaa sheegay in dowladdiisa maraykanka aysan ogolaan doonin in kooxaha muqaawamada ay guul ka gaaraan yuhuudda isagoo muujinayay carada ay dowladdiisu ka qaaday guulaha la taaban karo ee ay falastiiniyiintu ka gaareen dagaalka ay kula jiraan yuhuudda wasiirkan ameerikaanka ah ayaa yuhuudda uga digay inay guuldarraystaan isagoo dhanka kale ku tirtirsiiyey inay la dagaalamaan falastiiniyiinta mar uu ka hadlayay arrimahaasi waxa uu yidhi u ogolaan mayno muqaawamada in ay guulaysato waxaannu israa'iil uga digaynaa guuldarrada istaraatiijiga ah ciidamada dowladda maraykanka ayaa sheegay in gantaalada nooca ridada dhexe ay geen doonaan mandiqadda indo basifig oo ah mandiqad ay isku hayaan dowladaha shiinaha iyo maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay in sababta ka dambeysa inay hubkaasi geeyaan mandiqadaasi uu yahay mid ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan dhaqdhaqaaqa shiinaha ee mandiqadaas xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu kusoo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax wamuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada waxaan maanta inteeda badan aan ku falanqayn doonnaa sidee madaxweynaha ruushka ugu guulaysanaya dagaalkii uu ku qaaday yukrain maxaase xilligan ku soo beegaya guul uu buutin ka gaaro dagaalkaasi n ugu horreyn aan soo dhoweeya walaalka cabdulfataax abuumuxsin n cabdifatax waxaan la soconnaa in howlgalka duufaanta alaqsa ee ay kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qaadeen deegaanada yuhuudda xoog ay ku haystaan uu dowladaha reer galbeedka ka soo jeediyey indhahooda dagaalka yukrain iyo saaxada iclaamka uuna ku soo jeediyey ee dhanka filistiin haddaba ma laga yaabaa xilli reer galbeedka ay ku mashquulsan yihiin taageerada maamulka gumaystaha yuhuudda in dhinaca kale jabhadda yukrain ruushka uu guul uu ka gaaro sidees ayuu ugu guulaysan karaa yaase wax ka qoray arrintaas maanta aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb wargeyska the economist oo ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wax ka qoray ee, duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain oo hadda lagu hadlasii gelaya sanadkii labaad oo xidhiir ah wargeysku waxa uu sheegay suhaybow in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu u muuqdo mid hanan kara guusha dagaalka ukrain sababta ugu weyn ee guushaasi horseedi kartana ay tahay in reer galbeedka oo taageerayay kiev aysan hadda haysan suhaybow aragti istaraatiijiyadeed oo qeexan oo ay ku waajihi karaan dagaalkan ee wargeysku waxa uu sheegay in putin uu markiisa horeba suhaybow uu u diyaargaroobay dagaalkan islamar ahaantaana uu heegan geliyey dowladdiisa oo gacan bir ahna uu ku qabtay maamulkiisa wuxuuna soo iibsaday ayaa la leeyahay awood militari wixii uu dibadda uga baahan karay ee wuxuu kaloo aas-aasay isbahaysi ka dhan ah reer galbeedka oo hadda isku sii ballaarinaya koonfurta caalamka waxaa intaas oo dhan ka sii muhiimsan oo putin u horseedi kara guushan waxay tahay ayaa la leeyahay suhaybow in ay wiiqmayso oo ay sii daciifayso aragtida reer yurub ee ahayd in yukrain ay awoodi karto in dagaalka ay ku guulaysato dibna lugaheeda ugu istaagto taana waxaa la leeyahay hadda meesha ayay ka sii baxaysaa oo reer galbeedkii quus ayay ka taagan yihiin een sababta kale ee horseedaysa suhaybow in dagaalkan uu ku guulaysto ruushka wuxuu joornaalku ku sheegay inay tahay dagaalka oo sii daba dheeraada waagii hore waxaa la dhihi jiray dagaalka haddii uu sii daba dheeraado suhaybow waxaa ku jaban ruushka oo waa dal keligiisa oo la dagaalamayo reer galbeedkii oo dhan oo taageeraya yukrain wuxuu wargeysku u sababeeyey in uu dulqaadka ka dhammaan doono reer galbeedka ciidanka yukrainna waxa uu sheegay inayba hadda daaleen oo ay joojiyeen dagaalkii ruwaalcelinta ahaa ee ay dib ugu qabsanayeen ee deegaanadii ay la wareegeen ee ciidanka ruushka bilowgii dagaalka iyaga ayaa hadda gacanku gabad ah ayuu wargeysku leeyahay oo difaacyo ku ururay taana waxay keenaysaa ayuu yidhi in dagaalku uu sannado badan uu socdo kadibna ciidanku ay niyad jabaan reer galbeedkana ay taageerada joojiyaan sidaasna uu ruushka ku guulaysto majalladdu waxay intaa ku dartay in dagaalka oo sii daba dheeraada natiijada ka dhalan doonto ay noqon doonto in reer galbeedka naftooda ay yaqiinsadaan in haddii dhaqaale iyo hub ay ku sii wadaan yukrain aysan wax faa'iidaha ka imaan doonin wakhti dhumis un ay tahay sidaa darteedna ay dagaalka dib uga guran doonaan ruushkuna uu sidaasii kula wareego dalka yukrain saxiifaddu suhebow waxay sii wadaa inay taxdo ee cawaamiisha horseedi karta guusha ruushka waxay tilmaamtay in sanadka fooda nagu soo haya ee labada kun afariyo labaatanka uu noqon doono sanadkii ay ugu adkaayeen ciidanka ruushanka sababtuna waxa ay ku sheegtay inay heli doonaan daroonisyo badan oo ay ka dalbadeen iiraan oo aad og tahay suweybow inay ka mid tahay dowladaha ugu horreeya soo saaridda xagga darooniska iyo sidoo kale madaaficda goobta oo ay ka dalbatay dowladda kuuriyada waqooyi cabdifataaxow iyadoo la sheego dowladda ruushka inay tahay quwadda labaad ee adduunka ugu xooga badan ahna tan ugu horeyso dhanka nukliyarka adduunka oo idil sidoo kalena ka mid ah dowladaha codka fiitowga haysta markii la joogo golaha ammaanka sooceebku ma ahan kuuriyada waqooyi oo dowlad go'doonsan ah iyo iiraan oo cunnoqabateena intaas la eg ay saaran yihiin in maanta madaafiicda goobta iyo hub daroonis ay ka sugto wax ceeb ah kuma ahan suhaybow sababtoo ah ee dunida kama jirto maantayto dowladda ay u dhammaystiran yihiin wax waliba oo ay u baahan yihiin ciidan ee sidaad la socoto ee maraykanka oo kale waxaad la socotaa marka laga hadlayo afarta shay ee lagu noqdo ee suber bawerka maraykanku waxa uu leeyahay labo ka mid ah oo keliya waana ciidanka badda iyo cirka waxaa la socotaa in ciidanka dhulka inuu ku xoog badan yahay shiinaha dhanka satarlaajyada iyo dhanka hawada markii laga hadlayana uu ruushku ku xoog badan yahay markaan u imaadno dhanka meydaanada dagaalka waxaad la socotaa suhaybow in saldhigyada maraykanka ee suuriya iyo ciraaq maalin waliba ay la kulmayaan ee duqaymo iyadoo la ogyahay maraykanku inuu sheeganayo inuu yahay baawarka koowaad ee adduunka islamarkaana uu soo saaro ee difaacyada jawiga kuwa ugu casrisan waxaad la socotaa in saldhigyadiis iyadoo ay ku xiran yihiin eethad iyo batriot haddana lagu duqaynayo ee madaafic yaryar oo gawaari lagu soo qaaday taa hadda waa laga soo gudbay ayaa laleeyahay suhaybow waxaa lagu duqaynayaa daroonisyada intixaarka ah ee mutafajiraadka inta laga soo buuxiyo kugu qarxaya iyo sidoo kale gantaalada dheereeya ee baalastiga intaasoo idil maraykanku iskama celin karo ee waxa uu daciif ka yahay dhanka jawiga majaalkaas marka laga hadlayana suhebow waxaa kaga sarreeya ruushka oo haysta qalabka difaaca ee s afar boqol marka taasi waxay caddaynaysaa suhebow inaysan jirin maanta dowlad ay u dhammaystiran yihiin agab ciidan nooca ay u baahan yihiin maraykanka laftiisa madaxa iyo ciidda ka ceshanayaa moogiye waxa uu u baahan yahay suhebow qalab badan oo dhanka ciidanka ah mana awoodo maantayto inuu ruushka iyo dowlad kale uu ka dalbado sidoo kale suhebow wargeyska the economist waxa uu sii wadaa ee sababaha horseedi kara guusha moscow waxa uu sheegay in ciidanka ruushka ay sameeyeen taagtiig dhanka elektroniga ah oo ay u duseen ee hubka yukrain taana waxay horseeday ayuu leeyahay inay guulo ka soo hooyaan dagaallo ka dhacay gobollo ka mid ah dalka yukrain waxa arrintaasi oo dhan ka sii muhiimsan waxay tahay suhebow in putin uu taageero ballaaran uu ka haysto gudaha dalkiisa kadib markii dadkiisa uu ku qanciyey in dagaalka yukrain uu ku xiran yahay masiirka jiritaankooda sababtuna waxa uu ku sheegay in haddii dagaalkan looga itaalkaroonaado oo looga adkaado ay ka bixi doonaan saaxaadka dawliga ah islamarkaana la liidi doono oo la daciifsan doono hubka nukliyarka ee reer galbeedkuna waxa uu sheegay in yukrain loo soo daabuli doono ruushkuna uusan markaasi far dhaqaajin doonin wixii xilligaasi ka dambeeya arrintaasi marka waxaa ka dhiidhiyey suhebow shacabka ruushka oo ah kuwo qab weyn oo aad u nacab dhaqamada reer galbeedka oo weligoodna ilaa xitaa cusurtii hore uu dagaal kala dhexeeyey waxayna madaxweynahooda u sheegeen in dagaalka ay ku garab taagan yihiin ilaa aakhiru nafas arrintan lagu laabkiciyey ee dadka ruushanka ah waxay sidoo kale dhalisay in hogaamiyaasha dhanka dhaqaalaha ee ruushka ay aad u adkeeyaan shaqadooda si aan dhankaasi looga soo gelin waxayna sameeyeen dhaqaale aad u badan inkastoo ay saaran tahay cunaqabataynta reer galbeedka ee horumarka dhaqaale ay moscow samaysay waxay butin u horseedi doontaa inuu bixiyo biilasha qoysaska wiilashooda ay ku dhinteen dagaalka yukrain wuxuu kaloo wargeysku intaa raaciyey suhebow in madaxda dalka yukrain aysan wax niyad ah u haynin dagaalka islamar ahaantaana ay ku dadaalayaan lunsasho dhaqaale iyo in qof waliba uu qasnada dowladda jaabka uu ka buuxsado musuq maasuq ayaana meel walba hareeyey ayaa la leeyahay si kasta oo xilalka looga qaaday saraakiil badan arrimahanna waxaa wargeysku sheegay in guushu ay u riixayaan dhanka ruushka ee ra'yuroorin laga sameeyey gudaha dalka yukrain waxa ay sheegaysaa in fadeexadda dhanka musuqa ah iyo in loo baqayo mustaqbalka dalkaasi ay hoos u dhigeen taageeradii shacabka uu ka haystay madaxweynaha dalkaasi volodimir zelenski cabdifataaxow dowladaha reer galbeedka ma sii wadi doonaan taageerada dhaqaale iyo midka militariya ee ay siiyaan dowladda yukrain waad mahadsan tahay walaalka suhayb ee ra'yuruurin kale oo uu soo gudbiyey wargeyska the economist ayaa lagu ogaaday in reer galbeedka aysan sii wadi doonin taageerada dhaqaale iyo midda militari ee ay siinayaan yukrain dhanka maraykanka marka la eego suhebow wargeysku waxa uu sheegay in madaxweyne joe biden ay ku adkaatay in golaha koongareeska maraykanka uu ku qanciyo inay meel mariyaan lixdan bilyan oo dollar oo la siinayo kiyef wuxuu sidoo kale wargeysku sheegay in wakhti dhow dalka maraykanka ay ka bilaaban doonaan ololaha doorashada madaxtinimada ee laba kun afar iyo labaatan haddii uu ku soo baxo madaxtinimada dalka maraykanka madaxweynihii hore ee dalkaasi donald trump waxay noqonaysaa in ruushka uu si fudud ku qaadan doono guusha dagaalka ee yukrain sababtuna waxaa wargeysku ku sheegay suhebow in trump uu horey u sheegay in haddii uu isagu joogi lahaa aqalka cad ee maraykanka laga baaqsan karay dagaalka yukrain ee dhaqaalaha badan uu kaga baxay maraykanka wuxuuna wacad ku maray in haddii mar kale dib loo doorto uu horey nabad ka qaadan doono sidaana waxaa ku guulaysanaya ruushka xubintii wargeysadana halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag mu'asasada asdalaaq ah ayaa baahisay filim cusub oo ay ku soo bandhigayso weerar ay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan waddanka burkina faso haddaba waxaa isdaarkan soo daawaday oo warbixintan inooga diyaariyey walaalka xaris maalintii axadda ee toddobaadkii lasoo dhaafay oo ay taariikhda ku beegneed labaiyo tobanka jamaadul awal waxay ciidamo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weerar xoogan oo cagmarina ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala deegaanka dijibo oo ka tirsan waddanka burkina faso halkaas oo cadowga allah lagu gaarsiiyey khasaa'ir xoogan oo naf iyo maaliyad isugu jira mu'asasada azalaaqa ayaa soo saartay filim ay kusoo gudbinayso sida u dhacay weerarkaas iyo baaxadda u leegyahay khasaarihii soo gaaray ciidamada dowladda dabadhilifka ee burkina faso waa isdaar soconaya kow iyo toban daqiiqo waxaana ugu horeyn lagu daawanaya ciidamada mujaahidiinta oo marka hore ku wajahan difaacyada murtadiinta ee deegaanka dijibu ee waddankaasi burkina faso kuwaas oo saaran mootooyin iyo gaadiidka dagaalka daqiiqado kooban oo filimka soo gudbiyey diyaargarowga mujaahidiinta ee safarkoodii ku wajahnaa saldhigga ciidamada hirdada burkina faso kadib waxauu si toos ah u soo bandhigayaa dagaal xoogan oo halkaasi ku dhex maraya labada dhinac waa murtadiinta iyo ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay mujaahidiintu ku soo taqadumaan gudaha saldhigga ayuu dagaal ku yeelanayaa weji kale iyadoona qoryaha culculus iyo kuwa ku rakiban gaadiidka ee mujaahidiinta nusratul islaam la arkayo iyagoo si toos ah uga qayb qaadanaya dagaalka
والشهيد الحر يرقى في جنان الخلد يلقى لنا صيحة الزحف نحن الزناد لهيب الجسارة
sidoo kale zallaaqa ayaa soo bandhigaysaa mujaahidiinta si buuxda gacanta uga dhigay saldhigga murtadiinta ee deegaanka dijibu ee waddankaasi burkina faso kuwaas oo la arkayo iyagoo dab qabadsiinaya xorada iyo sidoo kale wuxuu yaalay ee uu ka cadharay cadowga marka laga reebo gaadiidka iyo hubka ay soo qaniimaysteen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxa ay markii ay soo qaniimaysteen gaadiid iyo hub fara badan dib uga soo gurteen xerada kadib markii ay halkaasi ku dileen tobanaan murtadiin ah sidoo kalena ka soo furteen lix isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hub aad u fara badan iyo saanad militari waxaa sidoo kale xusid mudan in mu'asasada zalaaqa ay muuqaalada gaadiidkaas iyo hubkii qaniimada ay weerarkaas ku soo bandhigtay sawirro ay ku baahisay baraha internetka wuxuuna weerarkaasi xoogan ee khasaaraha aadka u badan lagu gaarsiiyey ciidamada burkina faso oo imaanaya iyadoo laba toddobaad gudahood ay mujaahidiintu xoojiyeen weerarada qorshaysan ee lagu dhig bixinayo dowladaha riddada ah ee maali iyo burkina faso
بدر تألأ فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب كشمس سناها والهلال وبدر تلألأ فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب ونسعى لتحكيم ما في الكتاب وأين أسود العليل الشباب فكم تقن شوقا
geeb ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabayna caalamulyowm sidaasee nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى